ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa dhagax dhigay xarunta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare taas oo loo hirgelinayo dhismo casri oo qeyb ka qaadan doono horumarinta adeegyada waxbarashada dalka munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka banaadir wasiiro xildhibaano iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka waramaya muhiimadda xaruntan isagoo sheegay inay muhiim tahay in wax la baro ubadka soomaaliyeed dalkan waxaa ugu muhiimsan oo uu qiimo ku leeyahay dhallinyaradaa yaryar ee gabdhaha iyo wiilashaa leh ee meel walba maanta oo dalka ka mid ah ee dharkaas wata oo inay wax bartaan u socda oo inay dalkooda anfacaan u socda oo mustaqbalka dalkooda inay wanaajiyaan raba waxa ay dowladda ku leeyihiin oo waajib nagu ah in aan u diyaarinno waxbarashadoodii si ay dalkan ay uu u kaco oo uu micno u yeesho haddaan dalkan loo helin ardaydiisa aan wax la barin oo aan maxaanku dhahaa laga shaqaynin siday wax ku baran lahaayeen dalku ma kacayo marka maanta mid ka mid ah shaqadaas weyn oo ah inaynu ubadkeenna aynu dhisno oo aynu karaankooda dhisno oo aan maskaxdooda dhisno oo aan fekerkooda dhisno ayaan fasilitiskii loo baahnaa ee ugu waaweynaa mid ka mid a ayaynu maanta dul joognaa insha allah taasaanan ayaa ayaa dhismaysa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaanad nuuro mustaf mukhtaar ayaa si wadajira uga waramaya dhagaxdhigan iyagoo sheegay inay rajaynayaan in muddo kooban la dhammaystiro xukuumadda danqaran mashaariic fara badan oo dhinac kasta leh hadday alahay dibudhiska magaalada iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo xarumaha waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka ay guud ahaan waddan ka fulisay si gaara caasimadda maantana waa tan munaasabad kaloo weyn oo halkaan aan u taagannahay aad baan kaaga mahad celinaynaa goobjoogna aan u nahay dhagaxdhigga xaruntii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee dowladda taasoo muddooyinkii burburka dalka uu ku jiraybaa ka mid ahayd kaabayaashii dalkan ka burburay waxaan rajaynaynaa insha allah sidoo kalena aan ku faraxsannahay in muddo kooban gudaheeda halkan la soo celin doono dhismihii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee qarankeena uu lahaa wasaaraddana waxaa farxad u ah in maanta wasaaraddu uu u dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran waxayna ka mid tahay waxqabadka iyo guulaha ugu waaweyn ee aan gaarnay muddadii ay xukuumaddan jirtay insha allah bilo yar kadibna waxaa halkan ka soo bixi doona wasaarad waxbarasho ay u dhammaystiran yihiin dhammaan kaabayaasheeda dib u dhiska xarunta wasaaradda waxbarashada dalka ayaa muujinayso dadaalka dowladda ee ku aadan tayeynta adeegyada bulshada iyo barbaarinta ubadka soomaaliyeed maadaama ay wasaaraddani ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dowladda